isbeddelka aan rabno marka waa sidiisaba isbeddelku waa qof soomaaliyeed ama qof walba oo dunida joogta ama bulsho oo aqbalay siday u fikiraan ama ficilada ay ku dhaqmaan inay beddelaan sababtoo ah way soo arkeen inay xumaayeen kuwa hore waa bulshada oo habnololeedkeeda beddesha iyadoo u muuqdo hir ama himilo cusub ay isleeyihiin way ka wanaagsan tahay tan ay hadda ku jiraan isbeddelku waa inaan fikir ahaan ama dhaqan ahaan aan aada uga tagno oan ka tagno meeshii aan joognay ka daldoorsanno xaaladda marka aan ku sugannahay oo ah midaan saluugsannahay laakiin si aan uga tagno waa inaan wada aqbalnaa xaaladda aan ku sugannahay inay tahay midaan saluugsannahay isbeddelku wuxuu yimaadaa markay bulsho intay dhibaato colaadeed mid dhaqan iyo mid dhaqaale iyo mid nololeed oo adag soo gasho ay aqbasho dariiqa keliyahoo u furan inuu yahay in wixii hore wax laga beddelo waa mid ay horseedaan wasiirro hogaamiyaal fiicana oo ka dhaqan duwanaada dadka ay rabaan inay hogaamiyaan oo iyagu tusaale noqda oo u adkaysan kara xanuun oo arki kara dadka kale waxaanay arkayn u jeeda dariiq kuwa kale aanay arkayn sheegi kara run aanay kuwa kale sheegi karin sababtoo ah faa'iidada xanuunkaas ka dambayn doonta idinka la rabo inaad martaan waxay tahay in kuwa aad dhashaan iyo kuwa ay sii dhalaan ay u yimaadaan waddan sababtoo ah haddii aan ku wadno sida hadda aan ku wadno oo ah dhaqankii aan soo sheegay waxaan aaminsanahay in taariikh mugdi aan ummadda walaalaheen naga yaryar uga tegi doono waa inaan ka shaqeynaa marka isbeddel colaadda dalkan jirtay naga rara